qofba waayihiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli qofba waayihiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli
bismillahi raxmaan iraxiim asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka waayaha nolosha oo toddobaad walba maanta oo kale hadahan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda snaay ee magaalada jowhar
qofba waayihiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaa ku warramay weli
waa isniin taariikhdu waxay ku beegan tahay afar labaatanka bisha saddexaad ee maarso sanadka labada kun shan iyo labaatanka barnaamijka waayaha nolosha toddobaad walba maanta oo kale ayaad dhegeysataan waxaan ku martiqaadnaa qof toddobaadkan waxaa marti ku ah axmed nuuni geedow oo ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe axmed waa aqoon-yahan baajkiisa ka diyaariyey kuliyadda nersin and midwifery waana bare ka mid ah barayaasha ka howlgala iskuullada ku yaala magaalada jowhar axmed sida caadada aheyd waxa uu ka warbixin doonaa waayihiisa nololeed xusuustiisa caruurnimo iyo halka uu kusoo barbaaray axmed kusoo dhawow barnaamijka waayaha nolosha ee idaacadda isnaay waa ku dhowahay master nuur idaacadda isnaay waa ku faraxsanahay in aan barnaamijkan kasoo qayb galo maanta barnaamijkan oo ku saabsan waayaha nolosha waa barnaamij aada u muhiim ah idaacaddana waan kaaga mahad celinayaa adiguna aad baan kaaga mahad celinayaa waan dhowah waayahay axmed marka hore axmed waa qof nooce ah halkuu ku dhashay halkuu ayuuse ku barbaaray aada baa umaasan tahay nuurow magacayga oo saddexaan waxaa weeyaan axmed nuuni geedow waxaan ahay bare ka tirsan macalimiinta qaranka soomaaliyeed waxaan ahay weli stiil arday dhigta jaamacad heerka labaad diyaarinaya haddana ku suntan inuu sii diyaariyo weli heerka baajka labaad ah waan ku faraxsanahay heerka waxbarashadeyda marka hore axmed wuxuu ku dhashay jowhar barbaartii qeybta hore wuxuu kusoo barbaaray muqdisho qaybta dhexe ilaa iyo halkan aan kasoo gaaro waxaan joogay aan wax ku bartay isla magaaladii aan ku dhashay ee jowhar waxbarashadeydii waxaa lagu geeyay yaraanteydii lix jirkeygii waanu ku faraxsanahay halkan maanta inaan soo gaaro oo aada aan uga farxo in waxbarashada aan soo bilaabo anigoo aada u yar waxbarashada oo yaraanta lagu bartaay ama lagu bilaabaay waxa weeyaan waxay aada qiimo ay u leedahay qofka ama ayna u isoo jiidataa u ogaadaa qiimaha ay leedahay waxbarashadaas marka uu gaaro heerka qaangaarnimada ilaa iyo heerka jaamacadeed ee waxbarashadiisa qofka uu waday wallaahi waxbarashadeyda markay soo bilaabatay waxaan ko ka bilaabay horta marka hore soomaalideenu asal asal waxaa u ah ama beyska hoose waxaa u ah in canuga marka hore la geeyo dugsi qur-aanka dugsiga wuxuu qeyb weyn ka qaataa waxbarashada hoose sababta oo ah ardayga marka uu dugsiga qur-aanka dhiganahaya wuxuu aada muhiim ama ahayn dabaqaad u siiyaa ama ugu tacalluqaa waxbarashada kale inuu socodsiiyo si uu hami u yeesho waxbarashadiisa heerka uu marayo iyo heerka uu raboba inuu gaaro dugsiga maadaama aas-aas uu yahay dugsigaas qur-aanka ah ayaan kusoo biiray anigoo yar ayaa la ii geeyey then alxamdulilah dugsigii qur-aanka muddaan dhiganayay anigoo dhexda marayo qur-aankana lima geyn iskuol waxaa la ii geeyay anigoo qur-aanka aakhirkiisa ku jira oo tobanka jus u dambeysa maadaama qur-aanka soddon jus uu yahay tobanka dhexe anoo kasoo baxay tobanka jus u dambeysa qeybta oo tobanka jus u dambeysa maraya ayaan qur-aanka anoo halkaa ka maraya waxaa la ii geeyay dugsiga hoose waan xasuustaa waxbarashadeydii waxaa la ii geeyey fasalka koowaad ee laga bilaabo dugsiga hoose dugsiga hoose fasalka koowaad marka la ii geeyey waxaan ahaa lix jir oo weliba waxbarashada ku faraxsan inuu barto inuu waxaa la dhahayay ardada kale ee boorsada wada waa xasuusnaa jirnay tarbiyaana lasii jiray guriga waxaa aan ugu mahad celinaya heerkan oo isoo gaarsiiyay hooyaday macaan kaamila nuur maxaad hooyo waxaan ku leeyahay jir weligaa oo noolow intaan waxaa isoo gaarsiiyey oo waxbarashada igu taakuleeyay weligeedna aysan oran wax kuma hayay waa hooyaday macaan hooyo waxaan ku leeyahay weligaa jir oo joog waxbarashada dugsiga hoose koowaad fasalka koowaad markaan marayay tarbiyada iyo qaabka aynu wax u bara jirnay waa xasuustay guriga markaan ka baxayno waxaan bixi jirnay anagoo libisan boorsadeena geshan oo ardayda kale oo saaxiibadeen ah darisyada aynu wada joogno aynu ka raadinayno qof weliba aynu soo qabanayno den anagoo kooxaa oo isjecel oo waxbarashada ku faraxsan aynu tartiib iskuulka ugu soconayno markaan tagno iskuulkii then waxaan sameyn jirnay tamaariintii si aynu caajiska oo waxaa lalahay noolaga saaro oo maskaxdeena inoogala furo waxaan u mahad celinayaa macalimiintii igu soo dadaashay waxbarashadeydii hoose ii bilaabay maamulkii iskuulkayga sheekh xanafi primary and secondary school waxuu kaalin weyn ah ka qaatay waxbarashadeydii guud ee dugsiga hoose ilaa heerkan aan kasoo gaaro jaamacadeed waxbarashada dugsiga hoose waa aada baan ugu faraxsanaa jiray markaan tegi jirnay iskuulka mar walba oo aan tagno mar kastoo kasoo rawaxno oo aan kasoo tagno aada baa ugu faraxsanaa jirnay then waxaan u gudubnay dugsiga dhexe dugsiga dhexe markaan u gudbaynay ardada aada bay u tartami jireen waxbarashada way ku tartami jireen waligay waxbarasho cilad maiga soo wajihin oo lama dhihin ama la igama soo doodin oo axmeda sidaan ah waligay lama dhihin alxamdulilah intaas allah ku mahadsan iyo tarbiyada waalidkayga iyo tarbiyada macalinkayga dugsiga intaba iyo maamulka iskuulka iyo macalimiinta sharafta leh ee wax isoo bartay then alxamdulilah waxaan ka gudbay dugsiga dhexe waxaan u gudbay dugsiga sare anigoo waxbarashadii halkaan kasii macaaneysanaya oo halkaan kasii wadanaya heer waxaan arkayay cilado qaar iska jiray arday oo isku mid ah oo isku oo iskulood aan nahnay xilligaas oo dugsiga sare aan u gudbayna ayaa jirtay oo ah mid qof kastaba meel ku cararay iskuulkii waxbarashadii wuu ka haray qaar danay ugu hareen qaarna waxbarasho diid ayay noqdeen alxamdulilah dadka ku adkaystay ee waxbarashadooda watay ayaanu ahayn annaga aniga iyo asxaabtaydaba waxbarashada then alxamdulilah dugsiga sare saasaan ku gudubnay dugsiga sare alxamdulilah fasalka form four markaan maraynay waxaan aada iyo aada ugu faraxsanaa in aan gaaro heerkan oo dugsiga sare ah intaanan u gudbin jaamacadda waxaan qorsheeyey waxa aan baranayo aan ku noqon doono jaamici alxamdulilah waa ka fakeray then maamadii aan la tashtay maadaama hooyo ay ahayd garabkaygii koowaad ee waxbarashada then alxamdulilah hooyo way igu waafaqday jaamacadda waa galaysaa maharaysid asaagaaga ka maharaysid ayay ku dhahday way igu dhiirigelisay alxamdulilah waana kaga mahad celinayaa boqolkiiba boqol waxaa weyn abaalkeeda ma gudi karo ilaahay waxaan kaga rajeynayaa jannadii firdowso intaa kadib waxaan u gudbay heerka jaamacadda ee heerka koowaad ee jaamacadda then alxamdulilah waayahay axmed aan kaa dhexgalo adiga ayaa ku wate goorme ayaa ka gudubtay marxaladda dugsiga sare haa marxalada marxaladda iskuulka aan ka gudbay waa labada kun toddoba iyo toban labada kun sideed iyo toban ayaan dugsiga sare ka baxay fasalka form four ee iskuulka sheekh xanefi primary and secondary school markaan ka baxayay waa xasuustay maalintaas then xaflad qalinjibina ardayda loo dhigayay waa ku faraxsanaa hooyaday way kasoo qayb galashay maadaama garabkayga koowaad ay ahayd alxamdulilah maamada waa isla tashanay waxaan ku yiri hooyo jaamacad baan rabaa maadaama iskuula intaa iga soo garab qabatay then igumay dhihin jaamacad ma awoodo igumay dhihin waxay ku dhahday jaamacad miyahaa tag weligee jaamacadda aan tagay hooyaday lugteeda inta geysay maysan tagin maamulka ismay yaqaanaan aniga way igu kalsooneed maadaama arday hoos oo hoos ee kasoo dhistay aan ahaa maskaxiyan jir ahaaneed iyo maskax aaneedba intaa arday anug ee kasoo dhistay ay ku kalsoon tahay maadaama aan ahaa hooyadii markaa jaamacadda jaamacadan taga aan dhahayay weligii mayana igmaysoo jaamacadda waa taga jaamacadda aribtay tag bay igu dhahday jaamacaddiyaan tagay jaamacadda aan galay waxbarashadaan ka bilaabay waxay ahayd jaamacadda balasma university ayaa ahayd kambaskeeda jowhar maalintaa tagayayna waalid hooyadee imaysa daba kicinoo canugaana meel kusoo ogaana jaamacad gerina imaysan oran maalintii iskuul aan ka qalin jibinayna iskuulka aan bilaabayna hooyaday garabka iga waday oo waan yaraa waxay leedhaysay canuganana dhalay ee iskuulkan ha ii dhigto maantan oo jaamacad aniga gacanteyda aan ku tagay lugteyda aan ku tagay waxaan ugu faraxsanahay in mas-uul aniga aan iska ah mas-uuliyad waxbarashadeed inaan qaaday mas-uuliyad qoys inaan qaaday si aan qoyskeeda wax ugu soo kordhiyo ayaan mas-uuliyaddaas aan gartay hooyadayna igu kalsooneyd alxamdulilah jaamacaddii sidaan baa ku galay jaamacaddii waa dhigtay iyaduna alxamdulilah lacagihii qarashka ku baxayay isla maamada ayaa garab weyn iga siisay waana kaga mahadcelina abaalkeedana ma gudi karo janno ayaa ugu rajaynayaa haduu alla idmo insha allah heerkaas jaamacadeed waa ka qalin jibiyey alxamdulilah waa ka qalin badashay waxbarashadu ma dhammaata eh waxbarashada marka jaamacadda aan ka qalin badashay sanadka wuxuu ahaa labada kun labaatan iyo labada bisha january ayaa ka qalin badashay alxamdulilah hooyadii xafladdaas igaga qayb gashay waxaa bartay kuliyadda caafimaadka khaasatan kuliyadda general nursing and midwivery kuliyadda kalkaalisnimada iyo umulsnimada ayaan bartay waxaan ka bartay jaamacadda balaasma aan ugu mahad celinayo macalimiinta tayada leh iyo jaamacadda intaba maamulka maamulka iyo macalimiinta sharafta leh oo nagu soo dadaashay oo waxna soo bartay wax nagu kordhisay cilmi fara badan aan ka faa-iidnay waan kaga mahad celinayaa iyaguna intaas markii aan kasoo gudbay xafladeeda aan dhigtay hooyaday aada bay ugu faraxsanayd alxamdulilah markan waa anfacay oo qoys oo qof qof waxaa noqday qoyskiisa anfacay oo biri ka maalin wax usoo kordhiyey waxay u baahan yihiin qeyb ka mid ah nolosha bani aadamka ka kaafin kara nolosha allah kaafin kara laakiin ka sokow bani aadamka intuu tabartiisa ah uu ka qeyb qaadan karo boos inaa u buuxiyo waa u buuxiya alxamdulilah wayna igu faraxsan yihiin haddana waxaan ahayba qof milkiile ah oo meel caafimaad ah leh oo keligii shaqaysta oo isku filan intaas heerkaas maan gaareen haddaa waxbarashada aas-aaskaas laga soo dhiseen intaba waalid iyo walaal iyo qof kastaoo garab igu siiyey iyo dad kasto qof kastaoo isla soo waxbaranay oo isla soo fariisanay heer waxaalaay heer heer hoose heer dhexe iyo heer sare dugsiga sare ah iyo heer jaamacadeed intaba aada baan ugu mahad celinayaa waa ku faraxsana inaan isla qalin jibino isla qalin badelano heerheerka waxbarashada dugsiga dugsiga sare iyo heerka jaamacadda intaba dadkaan isla qalin jibino asxaabta aan isla qalin jibino dhammaan aad baan ugu mahad celinaya iyo inta soo garab qabatay waxbarashada qeyb ka ayd oo igu horeysa sidaa hore kugu sheegayba hooyaday macaan kaabila nuur maxaad hooyo waxaan ku leeyahay ajarkaaga ma gudi karo waxa weeyaan qiimo weyna agteyda ka leedahay weligaaba nolol fiican ku nolow aakhirana waxaan ku rajinaya jannadii firdows hadduu ilah yihahdo waan gartay axmed waxaa ka soo hadashay heerarkaada kala duwan ee waxbarasho rajadaada hadda maxay tahay wallaahi rajadeeda boqol kiiba boqol alxamdulilah meeshaan rabay meel ka sareysan waa rajeynaya hadduu ilah meeshaan rabayna heer qayb ka mid ah waa gaaray oo ahayd in aan kaafin karo nafsadeyda iyo qoyskayga inaan wax u qaban karo inaan dareysiiyo boqol kiiba boqolna hadeer boqol kiiba sagaashan waxaan leeyahay waxaan is dhihi karaa waa wadadeeda waa waa gashay inta dhimanna insha allah waa rajaynayaa inay dhamaystirmi doonaan iyo hamiga aan leeyahay waxbarashada kale aan ka leeyahay heerka labaad sidaa kuu sheegayba heerka labaad jaamacadda masterka digriga aan ka diyaarinayo qeybta loo yaqaan caafimaadka qeybtiisa nutritionka ama nafaqada marka waa rajeynayaa insha allah mar dhow iyaduna inaan qaado doono shahaadadeeda oo heerka labaad oo dugsiyada master digriga ah waa rajeynaya haduu ilah irahdo waxyaabaha aan jeclaa waxaa ka mid ah saa hore kugu sheegay waxbarashada in aan noqdo qof waxbartay educated person qof waxbartay inaan noqdo ayaan muhiimadda saari jiray soo saa hore kugu sheegay weligay waxaan ku yidhi waxbarasho kama hor imaan waan arkay arday badan oo ka hortimid waxbarashado dhahay wax ma baran karno laakiin niyadeyda weligay iguma soo dhicin in aan dhaho niyadeyda aan iskaga dhaadhiciyo wax ma baran kartid muhiimadda koowaad aan jeclaa oo mar weliba aan xiiseynayay waxay ahayd in aan wax barto wax kasta oo waxbarashada ku saabsan ha noqdeen kala qeyb ilaa iyo heerka dugsiga hoose dugsiga dhexe dugsiga sare intaba waxbaan ku faa'iidaya marka qofka haddaba qofka markuu barto waxaa ziyaada waxaa ziyaada in uu wax ogaado qofka wax akhriska qof markuu wax badan akhriyo waa mar weliba uu wax ka ogaal badan yahi waa wax badan baa u muuqda qofkaas marka waxaan jeclaa jiray waxbarashada in aan barto ayaan aada u daniin jiray ciyaaraha waa sax banooniga aada u xiisay jirna markaa yareen waa xasuustay waxaan dheeli jirnay banooni loo yaqaan suber oo aada u kuuskuusan banoonigaasaa ciyaari jirnay suberaa la dhihi jiray markaas shiineesna waa jiri jiray banoonidan hadda ma soo bixin kamalka ah waa dambeeyeen banooniga waxaan ku bilaabi anaga aan dheeli jirnay markaa yar yareen oo xilliga dugsiga hoose iskuulka aan dhiganaynay waxaan dheeli jirnay suberka suberka aada u jeclaa jirna waa xasuustay galab kasta markii oo nalaga soo dee iskuulka kow iyo tobanka saac ayaan isla marka dharka inta dhigano ayaan isla markii banooniga soo baxsan jirnaan baashaali jirnaa ka faa'iidaysan jirnay ilaa ay maqhribki mase xitaa xamaasadda waxaan ugu qaadi jirtay in maqhribkii salaada waxyar ay na hor dhaafto ama nala salaada laga baxaba markaas waa xasuustay walaalkay naga weyn oo hooyada coradkeeda ah ayaa inta markaan aragno aad baa ugu baqi jirnay oo salaada macnaha wuu nagu ilaali jiray tarabiyo na sii jiray markaa banooniga anagoo dhelin oo macnaha uuna soo dhexgalo aragno isha aan ku aragno anaga waa kala carari jirnay waxaan u carari jirnay guriga si aan ugas qaadano isla markaas aan u aadno masaajidka aan u aadno marka banoonigaas ayaan si fiican u xiisan jirnay yaraanteeda inkastoo dugsiga sare kadib aan ka mashquulay
kubadda cagta markii laga tago waxaa jira ciyaaro kale caruurta aada u jecel yihiin sida kokoonka iyo abiteyda iyo kuwo kale kuwaas iyagana si isku aadeen wallaahi waxaa u malaynayaa waa dheeli jirnay waxaan dheeli jirnay xitaa ciyaarahan oo kabtaabilatay la leeyahay waxaan dheeli jirnay ciyaaro oo iyagana loo yaqaan laadhuuga ayaan dheeli jirnay muxuu ahaa tuugya askari xitaa waa soo marnay ciyaaro oo la dheelayo tuugya askari ah waa waa ilmanimadii waa sax ciyaaro badan ayaa jira oo ilmaha aada ay u dabaqaan mar kastaba ahmiyad ay siiyaan mar kastaba ay daneeyaan marka waa danay jirnay waa sax ciyaarahaas aad baa u danay jirnay ciyaaro aaday u fara badan yihiin marka waa waa saxan tahay waana ka mid ahaa ardayda dheeli macalimiinta keyga ee caruurta dheelaysay sida kabtaabilatay muxuu ahaa laadhugaas oo kale sida muxuu ahaa tugya askari in oo la dhehelo marka waana ku faraxsanaa ilan ciyaalnimada wax badan baa qofka markii uu soo xasuusto wax badan buu ka korayay maadaama marar qaar xitaa waxaan dheli jirnay ciyaar magaceeda hadda iga maqane kolley waa las darbeyn jiray waa las darbeyn jiray macnaha qofka xubino meel xubin fiican oo adiga xubin muhiim ah ay lugta ugu dhacday ama ahayno xubin oo aada u muhiim jirkiisa ka saameysay cid dhihi jirta ma jirto macnaha ilmihii dhan waa wada caruur macnaha qalbiga caruur ay ka yihiin meel oo xunay iskaga dhufanayaan xubin xun ayay iskaga sida keliyaha sida wadnaha sida qooraha meel bay iskaga dhufanayaan oo aan oo aada u darano xubin oo muhiim oo jirka ka ah marka intaas ayaalnimada waxa weyaan idin marar qaar haddaad dib u fiiriso waa eh, cudur laga koro marka waana ku faraxsanahay in sidaas aan hal- lahay aan u xasuusto ciyaalnimadayda axmed jaceylka sidaa isku yihiin wallaahi eh, ma isku fiicnin jacaylka eh, because aad baa waxbarashada ugu mashquulay maadaama waxbarashada oo ahmiyad badan aan siiyey eh, jacaylka weli eh, kama bilaabin buug buwaagtiis laakiin qaar ka mid a insha allah waa akhri doonaa duu ilaa iraado waayahay axmed qofka inta uu nool yahay waxyaabo badan ayuu la kulmaa sida farxad caqabado layaab murug maxaa la kulantay adiga oo aadan la wadaagi kartaa waa mahadsan tahay Eh, wallaahi eh, sax waa qofka noloshiisa waxaa weeyaan wax farxad geliyina way soo maraan wax oo xoogaa murug geliyina way soo maraan Eh, waxyaabaa i farxad geliya waxaa ka mid ahayd horsaan hor kugu sheegay waxbarashada inaan wax barto ayaa farxad gelisay oo aad aa u jeclaa jiray Eh, waxyaabo een, waxaa jira haddana oo aan murugooda markaan soo xasuusto oo ahayd in een, maxaa la dhahayay qof eh, walaal ah oo ila dhashay oo isku hooyo isku aabbo nahnay oo ilaahay iga jeclaado oo aan ku dayo jiray walaalkay wuu iga weynaa eh, corodka ilaa iyo aniga iyo aniga oo yaraanka wiilasha ahaa wuu noo dadka u dhexeeyu ka mid ahaa marka asaa waxbarashada iga horeeyey maadaama waxbarashada uu iga horeeyey waa ku daya jiray oo waxaan samayn jiray asaan fiirsan jiray maadaama uu iga weyn yahay oo haddana qoyska uu yahay qofka koowaad ee waxbarashada ka bilaabay waa fiirsan jiray maasha allah alxamdulilah ilaaha oofsaday allah u naxariisto janno firdowsa allah ka waraabiyo Een, magaciisa waxaa la yidhahdaa cali Ee, cali wuxuu ahaa aad- nin aad u firfircoon oo aad u wanaagsan oo waxbarashada ku fiican dhalinyarada aad u dhexgeli jiray Een, dhalinyarada aad u taqaanay ee, ayuu ahaa Ee, waxbarashadiisana aad ayay u fiicnayd habeenkii ee, maxaa la dhahay subaxdeedii intuusan alle oofsan habeenkeedii ayuu ayaan xasuustay oo waxaan xasuustay in annagoo caruurtii ah ee, maamada manala joogin safar yare iska jirtay aabbana manala joogin safar yare iska jiray Ee, walaalkeen oo orodka hooyaday ah iyo s- mid mid saydigay ah oo walaashii qabay iyo iyo maxaa la dhahaa caruurta kale oo guriga joogtay ayaan salli ku wada jirnay then waxuu noogu sheekeynaya qiso nebiyada nebi ka mid ah oo nebi ibraahim calayhi salaam ah ayaan xasuustaa uu noogu sheekeynayay maadaama oo aan idiin sheegay inuu qof wanaagsan yahay qisadaas ayuu noo dhammaystiray habeenkii sidaasaa ku kala jiifanay shan saac habeenimo meelahaasaan jiifanay alxamdulilah subaxdiina eh, allah oobsaday oo waxbuu sabaabsaday marka wuxuu nooga sheekeynaya weliba qiso hadal aada u wanaagsan uu bixinayay qiso nabi ibraahim calayhi salaam ah ayuu nooga sheekeynayay maasha allah waa wada dhegeysanayn annaga saladaa ku wada fadhinay dhammaanteen waa wada dhegeysanaynay alxamdulilah subaxdiina allah oobsadoo naga jeclaaday Ee, markaan soo xasuusto waa murugoodaa markaan saas aan u murugoodana alxamdulilah allah u laabtaa shaydaanka waxa weeyaan waa khatar marka ee, waanu ku faraxsanahay in ee, ilaahay uu naga jeclaado maadaama ee, adduunyadan qof kastaba uu ta- uu tagayo marka kula nafsin daaiqatulmowd naf kasta waxa weeyaan way dhimanaysaa way mooba joogaysa marka naxariistii eebe allah siiyo ee, intaasaa igu murug badnayd guud ahaan intaasaynu kusoo afmarinaa barnaamijka waayaha nolosha oo toddobaadkan marti uu ku ahaa axmed nuuni gedow oo ka mid ah aqoon-yahanada ku nool magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe intaynu barnaamijkan kiis xiga ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo ramadaan kariim
بوايسا بوايسا الليل ملك وابو وينو كلا فوقان مياكو وحمي ولي بوايسا الليل ملك وابو وينو كلا فوقان مياكو وحمي ولي
maye maye i wadsheekada